إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose iyo baay guri ku yaala deegaan dhacadulaadka magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen askar iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa qarax lagu weeraray dil la xiriiro aana qabiil ayaa ka dhacay deegaanka burujeed ee ka tirsan gobolka galgaduud siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh dowladda xabashada ethoobiya ayaa walaac xoogan ka muujisay weerarada ay maleeshiyaadka xuutiyiintu ku hayaan maraakiibta isticmaasha xeebaha badda cas dowladda ruushka ayaa sheegtay inay taageersan tahay damaca la xiriira in ethoobiya hesho qayb ka mida badda soomaaliya alkataib al akhbaariya ayaa soo saartay muuqaalka qaybta toddobaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadka hijiriyada dowladda turkiga ayaa sheegtay inaysan muujin karin dareen sax ah oo ka dhan ah yuhuudda gumaadaysa shacabka muslimiinta ah ee reer falastiin دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose iyo baay haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose saldhigyada xala lagu weeraray ciidamada shisheeye waxaa ka mid a degmada qoryooley garoonka magaalada baraawe iyo sidoo kale deegaanka buurcolow ee asna hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duulaadka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay guri ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dowladda federaalka qaraxan oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ku burburay gurigii ay ku sugnaayeen askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka xilligii qaraxa lagu burburinayay guriga dadka ku sugnaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka ceelasha biyaha welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxaas dhanka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen fariisimo askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo si gaar ah weerarada waxay kaga dhaceen xeryaha ciidamadaasi ku leeyihiin xaafadaha towfiiq iyo sidoo kale xerada makuudo ee magaalada baydhabo isla magaalada baydhabo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday saldhigga bari ee magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaara ciidamadii halkaa ku sugnaa isla gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan ceel hindi ee degmada qansax dheere dil la xiriira aana qabiil ayaa ka dhacay deegaanka burujeed ee ka tirsan gobolka galgaduud faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya fal dil iyo dhaawac oo loo geystay nin iyo qof dumar ah kuwaasoo dilkooda ka dhacay deegaanka baruujeed ee ka tirsan gobolka galgaduud dilkan iyo dhaawac ayaa geystay dabley huwaysan kuwaas oo dilay ninka halka uu dhaawac ka soo gaaray qof dumar ah taasoo kaaga dhaweyd xilliga ninka la dilayey iyaduna ay haleeshay mid ka mid a rasaas la ridayey mid ka mid ah degta deegaanka oo dhacdan goobjoog u ah oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen isagoona sheegay inay tahay arrinkan wax laga xumaado waxaa ka dhacay bariujeed meesha yidhaha waxaa lagu dilay nin aana qabiil loo dilay marka nin nina gabarna waa ku dhaawacantay nina waa ku dhintay marka runtii arrintaas ayaa ka dhacday oo arrin fool xunaa arrin dad la-aan ah arrin xanuun leh runtii xanuunkeeda la'ah run runtii wax laga xumaado leh qofka maalin kasta waxaa la dilaa qofka bulshada indhaha u ah qofka bulshada waxu taraysa qofka bulshada kala celin karta ayaa maalinarka aana qabin loo dilaa adeer xalay dhacday xalay ayay dhacda gabar yaroo xaafadda meesha ninku deganay lguoo lagu dhaawacantay habadahabaa waa iska gaadhay dhaawac suula gabadha soo gaadhay waxaa muddooyinkii dambe gobolka galgaduud ku sii xoogaysanayey dilalka ceenkan ah kuwaas oo aan la ogeyn cidda ka dambaysa balse wararka qaar ayaa sheegaya in loo dilay aano qabiil kuwaasoo inta badan ka dhaca meelaha ay dowladda federaalka maamusho iyadoona mararka qaar dhacda inay hubka isugu dhiibto beelaha walaalaha ee wadadega gobolkan siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdalla mukhtaar siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa maalintii shalay shir jaraa'id oo ay qabteen kaga soo horjeestay tallaabo la xiriirta doorashooyinka dowladda federaalk oo ay ku dhawaaqday xukuumadda federaalka waxee waxaa loogu yeero baarlamaanka horgeystay xeer lagu dhisayo guddiga qabta doorashooyinka oo ah mid ka amar qaata xasan sheekh waana taas midda ay ka soo horjeesteen kana hadleen siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah mucaaradka ugu cadcad ee xasan sheekh ayaa waxa uu sheegay in doorashada aysan ahayn mid waafaqsan dastuurka gacan kurimiska ah ay ku dhaqanto dowladda federaalka isagoona sheegay in arrintani ay khilaafsan tahay nidaamka federaaliga ah saas daraaddeed ayaan waxaan raba annaga mowqifkeena inaan ku caddayno meeshaas waxaa ka soo baxay wax sharciya ama wax dastuuriya maaha nidaamka federaalkana waad khilaafsan tahay oo federaalku ma ogola hal guddi doorasho wax la yidhaahdo nidaamka federaalka ma ogola dalku waa federaal waa laba dowlad heer dowladeed waaye dowlad goboleedka ayadaa la rabaa inay qabsato doorashooyinkeeda dowladda federaalkana inay heer federaal ku ekaato marka nidaamka wuxuu khilaafsan yahay federaalka ah wuxuu khilaafsan yahay nidaamka baarlamentariga ah oo hadda sida loo dhisaangareeyey ama loo dhigay waxaa waaye waa system presidential ah oo madaxweyne la dooranayo la leeyahay ayaa lagu qaabeeyey shariif sheekh axmed ayaa isagana waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu boob ku hayo hantidii dowladda waxa uuna sheegay inuu baabi'iyey awooddii baarlamaanka oo ay maanta la xisaabtami karin xadgudubyada xasan sheekh madaxweynaha xilkiisa codku haystaa ma jirto wakhtigiisa laguma haysto laakiin waxaa lagu haystaa sharciga uu ku tumanayo waxaa lagu haystaa hantida qaranka oo boobka ku socda waxaa lagu haystaa baabi'inta hay-adaha kala duwan ee dowladda ee baarlamaanka ugu horreeyo awoodahooda la baabi'iyey baarlamaanka maanta waxaa la soo gaarsiiyey inuusan lahayn awood uu wax ku jagarayo xukuumad lama xisaabtami karo madaxweyne su-aal ma weydii karo waxaan la soconnaa oo mithaal idinkugu filan oo weligeed adduunka meela ka dhacda aan la arkin heshiis aan la arkin in laga ansixiyey baarlamaanka waxaan u malaynaa mithaal waadixa inuu yahay baarlamaan heshiis aan la arkin ansixiyey oo madaxweyne inta hor istaago wiraanaa iduga io ansixiya horta maxaa ka sugaysa sidoo kale waxa uu sheegay in maanta ay soo dhammaatay wax dambe oo laga saxayo dowladda federaalka annaga hadda talada noo taala oo aan ka shaqaynayna waxaa waaye wax dambe oo maanta laisweydiiyaa oo maanta la yidhaha dowladdii ha laga saxo waa soo dhammaadeen waxay taagan tahay war biyuhu ma intay gurayaanaan fiirinaynaa maxaa yeele waxaa u jeedda inay derbi ku soo dhammaanayaan inaa maalin walba rajo ku xirto sax ma ah mashruucaan waa kii hore loo soo diiday siyaasiyiinta iyo mucaaradka ayaa waxa ay marar badan dhaleecayn u soo jeediyeen madaxweynaha dowladda federaalka waxayna iminka dowladda federaalku maraysaa marxaladii ugu xumeed abid iyadoona midba midka kale eedeynaya waxaa dhanka kalena khilaaf xoogan uu kala dhexeeyaa maamul goboleedyada ay shisheeyuhu ka dhiseen dalka dowladda xabashada ethoobiya ayaa walaac xoogan ka muujisay weerarada ah ay maleeshiyaadka xuutiyiintu ku hayaan maraakiibta isticmaasho xeebaha badda cas farxaan cali ayaa ka warramaya
waxaa walaac hor leh ay soo food saartay maraakiibta shixnadaha kala duwan u siday etoobiya ee isticmaali jiray xeebaha dalka jabuuti waxa ay bilaabeen inay wareeg dheer sameeyaan walaacan xagga amnigaah ayaana keenay in shirkadaha ay adeegsadaan maraakiib yaryar ee ku xihan konteenarada ku wajahan dalka jabuuti oo ah dekedda ugu weyn ee ay ka soo degaan badeecadaha la geeyo etoobiya dowladda xabashida etoobiya oo horay digniin uga soo saartay arrintan ayaa waxa ay qaramada midoobay ugu baaqday in ciidankooda lagu daro kuwa howlgallada ka fulinaya xeebaha badda cas dowladda ruushka ayaa sheegtay inay taageersan tahay damaca la xidhiira in ethoobiya qayb ka hesho badda soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
yefgeni tarekhin oo ah safiirka dowladda ruushka u fadhiya magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa taageeray qorshaha etoobiyaanka ku doonayaan qaybo ka mid a badda soomaaliya isagoo waraysi siinaya wakaaladda rasmiga ah etoobiya ayuu sheegay in ruushka uu taageero weyn siinayo in etoobiya marinbiyood ka hesho geeska afrika si ay xal uga helaan buu yidhi boqol iyo labaatanka milyan ee etoobiyaanka ahe bad lahayn waxaana iidsanahay dadaalada uu qaaday abiy axmed si loo helo marinbiyood ayuu yidhi safiirka dowladda ruushka u fadhiya magaalada adisababa ee dalka etoobiya abiy axmed oo bishii lasoo dhaafay khudbad u jeedinayay baarlamaanka dalkaas ayuu sheegay in dhirirka xeebaha geeska afrika laga soo bilaabo muqdisho ilaayo musawac ay gaarayaan shan kun oo kilomitr islamarkaan aysan suuragal ahayn in itoobiya xeebahaas aadka u ballaaran dibadda ka joogto wuxuuna ku celiyay damaciisa ku aadanaa helidda marinbiyood dowladda xabashada itoobiya ayaa mar weliba oo ay ka hadlayso doonisteeda badda waxay ku halqabsataa iskaashiga ay la gelayso dowladaha gobolka hase ahaatee waxa keliya ay xooga ku qabsanayaan waa badda soomaaliya sababo la xidhiidha iyadoo ay iska dhaadhicisa in xeebaha soomaaliya ay leeyihiin oo aanay jirin cid ka difaacaysa iyadoo madaxda dowladda federaalk ay sheegayaan inaan idoodi ka taagneyn in itoobiya bad helayso laakiin su-aashase waxay tahay sidee ayay ku heli kartaa dowladda ruushka ayaa taariikh soo jireen leh kuleh isgarab istaagga itoobiya sanadkii kun sagaal boqol toddoby toddobaatankii markii ay dagaalameen soomaaliya oo itoobiya ayuu ruushka gurmad dhan weliba u fiday itoobiya arrinkaas oo suurtageliyay in xabashida ay dib u qabsadaan dhulka soomaali galbeed alkataib al khabaariya ayaa soo saartay muuqaalka qaybta toddobaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta toddobaad ee mashruuca saka qaybinta ee xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijri saka qaybintan ayaana ka dhacday tuulada hiijo maxamed ee hoostagta degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose saka qaybintan ayaa dadka loo qaybinayay waxay ugu faa'iidaysteen sidii loogu talagalay waxaana ka mid ahaa waxyaabaha ay qaateen geela iyo ariga
عقدناها أخوة على نهج النبوة وعشناها جمالا بأخلاق المروة فبالله التقينا وسرنا من ثنينا ومقصدنا رضاه صبرنا واتقينا فبالله فجاد أفضل بوحنا نعم العادة ليسون تشب حسين فارح عبد الله حسين فارح عبد الله
aniga waxaa la yidhaahdaa alxamdulilahi rab alcaalamiin xasan kaahin muuse alxamdulilahi rab alcaalamiin meeshaan jooga maanta waxaa waaye ijo maxaad walaayada islaamka ayaa noogu isugu yeedhay xoolana noo qaybinaysa waxayna i siisay geel alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale kii soo dhiibay ee dhaqay ee intaa ku rafaaday allah u barakeeye walaayada islaamka ee ka soo uruurisay iyadana kor allah ka yeelo annagana allah noo barakeeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa la siiyey qaarangeel allah mahad iskale walaayadina waa ku mahadsan
ومقصدنا رضاه صبرنا واتقينا السلام عليكم ورحمة الله طبعا فاريا ليسي إسلامك إلهي كرها كدقه وأنا أرواح شرح إلهي إيدك تعالى أنا الله جديد تعالى أنا الله جديد
sanad walba wilaayaadka islaamiga xilliga sakada waxaa laga qaybiyaa sakada xoolaha taasoo ay ka faa'iidaystaan dad badan oo masaakiin ah
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda turkiga ayaa sheegtay inaysan muujin karin dareen sax ah oo ka dhana yuhuudda gumadaysa shacabka muslimiinta ah ee reer falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas hakan fidan ayaa dhibsaday su-aal laga weydiiyey xasuuqa yuhuuddu ay ku hayso reer falastiin iyo sida ay uga aamusan tahay xukuumadda turkiga weriye turki ah oo ka howlgala warbaahinta maxalliga ah ee waddankaas ayaa wasiirka arrimaha dibadda ah ee turkiga waxa uu weydiiyey su-aal aheyd waxaan doonayaa inaan ogaado dareenkaada aabbanimo adigoo daawanaya kumanaan carruur ah oo lagu dilayo magaalada khaza iyo tacadiyada ciidanka yuhuudda kula kacayaan haweenka halkaa ku nool waxaa cajiib leh jawaabta uu bixiyey wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan wuxuu yidhi dareenkayga ma muuji karo wakhtigan dowladda turkiga ayaa taageertay yuhuudda mararka ah ay rabaanna madaxweynahoodu wuxuu jeediyaa hadal laba wajiilayn ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa